low lam astashirka haddaana kula shoorin marka hore min qablu lamaa lumtuka hadda kuma canaanteen hadda kuma dheheen kuma dagaaleno aabbo maxaad ii fadleexaysa kuma dheheen laakiin horaan sootaan yacni kuusoo gudbisay codsiga oon ku yidhi arrinta iga fiiri haddii xaqa la iga leeya haddaba ii sheegayaana meesha ku ceeboobay nimanka iskala heshiiye haddii aan xaq leehayna waan u yeerayaayo ii sheeg sootaan ku idhi maxaad adoo sidaa u og ina xaqa anigu aana lahayn maxaad meesha iigu ceebaysa ma jirta fa qaala shureyxin wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygio wallaahi baan ku dhaartay la anta adiga yaa axabu ilaya xaggayga laga jecelaya min milil ardi ardada muggeedo min amhaalihim ayagoo kale nimanka hadda aan wax u xukumay ardadan muggeedo ayaga adigaan kaa jecla wiilkaygii baa tahay walaakin allaha ilaahay caza wajale yaa acazu calaya minka ilaahay baa adiga iiga ka casiizan adiga dadkao dhan waan kaa jeclahay laakiin adigana ilaahay baan kaasii jeclay marka xukunka marka waxaan markaan xukunka fiirinaya masalada ilaahay baan fiirinaya adiga kuma fiirinay fadaaxadaada iyo waxaas laqad khashiitu waxaan ka cabsaday an ukhbiraka inaan kuu sheego biana alxaqa lahum xaqa way kaa leeyihiin meesha ku fadeexooben haddaan ku idhaahdo inaan saa kuugu sheego oo fa tusaalixahum aada la heshiiso oo sulxan sulx suluxaasoo yufawitu tegsiinaya calayhim dushooda bacda xaqihim xaqooda qaar ka mida haddaan ku idhaahdo xaqa waa lagaa leeyay waxaa laga yaabaa inaad tidhahdo war war xukunka idin geyn maayo maxkamaddaan idinka daynayaa maxaan ku heshiinaa wax ii ogolaada wax ayagu ay lahaayeen inaad ka qaadataa laga yaaba mota hadduu ninkuu yidhaahdo dacwada xafiiskaan kaa daynayaa ee dee waayahay maxaad maxaad seed rabtaa adiga qofka xoogaa wuu xisoonaya wuxuu leeya bal waa yahay waxbaan kuu ogolahaya intaas qaado yuu kudhihi mawda qofku marka waxaanuu qaado ku leeyahay in asagaa iskale haddii uuna xukunka la tegi lahaa waxa dhan wixiisa o dhan kulli waa loo xukumi lahaa soo ma marka waxaan ka yaabay intaad la heshiiso heshiis yacni xaqoodii qaar ka qaadayo inaad kula heshiisaan ka yaabay bu faqultu laka waan kuu idhi marka maa qultu or soo kaxee baan waa idin kale xukumayaa soo kaxee baan ku idhi bui anigu waxba kuu sheegi ay saasaan ku idhi bui marka haddii anigu waxaan rabaa buu yidhi ilahay ilaahay agtiisa ku badbaadaan rabaa bu yuu leeya waqad kafila wuxuu ahaaday waqad kafila wuu kafaalo qaaday waa waa yani waqcad kale iyo yani qiso kaloo dhacday waladun wiil oo lishureexun u sugnaaday baa rajulan kafaalo qaaday nin baa xaq loo qabsaday in la xabaa waa la xidhay markii la xidhay wiil yani qaadigii uu dhalay sureex uu dhalay ya wuxuu yihi anaa kafiilka ninkaa la sii daayo wuu soo lamaanay ama wuu dabiintay sida la yidhah dabiin anaa dabiinanayo yidhi faqabila kafaalatahu sureexna kafaaladiisi wuu aqbalay adigi maa dabiinanay ha waaya ninkii baa la sii daayay famaa kaana min arajuli ninkii maba ahaanin ilaa an fara haariba min yadi alqada wuu cararay marka ninki markii la dabiintay wuu dhuuntay waa iska tegey fasajana shureyxun shureyx wuxuu xabaasay waladahu wiilkiisii birajuli faari buu xaba dee nin haddaad adigu soo damiinato damiinatoo la waayo adigun baa lagu xidhi sooma adaa lagu xidhaya wiilkiisii buu ku tuuray marka xabsigii xabsigii buu ku tuuray ay wa kaana wuxuu ahaa yanqulu lahu dacaama asagaa cuntada usoo qaadaya biyadii gacantiisa shureex yaa gacantiisa ugu soo qaadaya cuntada kula yawmin ila sijni asagoo xabsiga ku jiro ayuu meesha cuntada ugu keenaya hoo cun aka waa maxbuus de ninkiiba u xabaarsan yahay de ilaa la helo soo ma isagaa ninka damiintaya wa kaanat ishukuuku waxay ahaatay tusaawiru shurayxan axyaanan fii bacdi shuhuud markuu xukunka gelayo marmar baa laga yaabaa dadka markhaati markii la keeno dadkaana markhaati a la yidhaha xukunka dadkii markhaatiga ahaa baa laga yaabaa inuu ka shakiyo been oga shakiyo wa kaanat ishukuuku waxay ahaatay tusaawiru shurayxan shureex yacni mid yacni kusoo dhacayso shaki baa gelayo axyaanan fii bacdi shuhuud markhaatiga qaar ka mid a hayra anahu laakin laa yajidu sabiilan waddo uma helayo lidafci shahaadatihim dee yani waan idinka shakisnahayna shahaado looma diidi karo wuuna ka shakinaya waa limaa tawaafara lahum waxa ay usugnaaday oo min shuruud lcadaalati shuruud lcadaaladi waa laga hayaa inay yani been ku markhaati kacayaanna wuu ka shakisan yahay fa kaana wuxuu ahday yaquulu mid yidhaahda lahum ayaga qabla an yani yudalluu yani bishahaadatihim shahaadadoodii intayna dhiibin oyn bixinin ismacuu minii idegaysta hadaakum allah inamaa yaqdii calaa hada arajuli ninkan waxa wax u xukumayo antum adinka waay labadii qof weysaysatay ninkaan markhaati keenaa layi markuu markhaatiga keento markhaatiga la helo dee ninkii adinka markhaatiga wax u xukumaya sooma hadee ninkan waxaa wax u xukumayo inamaa yaqdii calaa haada rajuli antum ninkaan waxa wax u xukumayo ninkaan kalena wax ku xukumaya waa adinka wa inii anugu la attaqi naara naar baan ka cabsanayaa bikum adinka wa antum adinkuna biitiqaa'ihaa owla naarta inaad ka cabsataan adinkaa iga sii owleysa wa ina fii wuscikum hadda waxaad awood u leedihiin alaana hadda an tadacu shahaadata shahaadada inaad kaga tagtaan oo watamdu aad ka tagtaan saasuu kuli dadku ka shakeeya saasuu dhihi hadda waxaad idin furan inaad iska daysaan markhaatigoo tila anigu ma markhaati kacayo waan ka laabto intaad yani been ku markhaati kicilay fain asaruu hadday daa'imaan cala shahaadati maya waan ka markhaati kacaynaa shaygan markhaati baan kana hadday yidhaahdaan iltafata wuu fiirinaya ila ladii kii yashhaduuna lahu ninkayd u markhaati kacayeen buu fiirin oo milicsanaya wa qaala wuxuu u leeyahay iclam ogow yaa haadaa ninkanow annanii anigu aqdii laka inaan kuu inaan kuu xukumayo bishahaadatin kuwan markhaatigooda un baan kuugu xukumaya wa inii anigu la araa waxaan arkaya annaka daalimun inaad tahay waxayna ila tahay inaad daalima tahay adiga aad yani waxaan markhaatigaan iyo waxaan ayn jirin walaakinii anigu lastu ma ihi aqdi mid xukumaya bidanni anuu male wax kuma xukumayo oo malahayga raaci maaye markhaatigan aad keentay baan xukumi wa inamaa aqdii bishahaadati shuhuudi markhaatiga markhaatigoodaan xukumaya wa ina qadaa'ii xukunkaygu maa yuxilu ma xalilayo laka adiga shay-an shaygu xaramahu llahu calayk wax ilaahay uu kaa xarimay haddaad markhaati dad been intaad soo dhoobto markhaatiga shahaadada lagugu xukumo xukunkaas waxba kuuma xalilayo waxba kuuma xalilayo rasuulku saasuu ley alayhi salaatu wasalaam wuxuu leeya waad iisoo xuguntamaysaan barkiina waxaa laga yaabaa alxana min bacdi marka kale inuu ka fasaaxa badiya o hadalka ka dhihi ogyahay oo markaa xukunkii aan xukmiyo oo yani bibacdi maa asmacu ama binaxwi maa asmacu waxa aan maqlayo markaan labada qof dhegaysto laga yaabaa qofkaanba hadalkiisu inuu isku toosan yahay oo nin yani dood badan oo xujo badan inuu ninkii aan yani maqaaladiisa iyo orahdiisa ninkaan u gooyo qof muslima xaqiisa aan ugu gooyo waxaan u goynayaa un qidaca naar uhu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam xukunku wax kuuma xalilayo haddaad shay baatila marka hore ku doodo oo dacwadiina adigu aada hesho lagu xukumo xukunku wax kuuma xalilayo waxba kuuma xalilayo anigu maxkamadaaba ii xalishay yaa ii xukumtay buu kuleey see ku dhahay maxkamaddaa ii xukumtay oo adee maxkamaddu miyay kuu xalilaysaa marka hore aad baatil ku haysatay shayga baatil baad ku haysata marka hore wahaakada marka wuxuu leeyahay aniga xukunka aan kuu xugmiyey wax ilaahay kaa xarimay kuuma xalilayo wa kaana shicaaru wuxuu ahaa calaamada aladii yuradidhu uu ku celceliyo shicaarka lagu yaqaanay shureyx wuxuu ahaa fii majaalisi qadaa'ihi markuu xukunka gelayo qowlahu hadalkiisa hadan sayaclamu daalimu man ilkhaasir hadan berri qiyaamaha sayaclamu daalimu ninka daalimka ee wax dulminayu ogaan doonaa man ilkhaasiru ninkii khasaaray berri buu ogaan doonaa ina daalima ninka daalimka ah yantadiru lciqaaba ilaahay ciqaabkiisa unbuu sugaya wa ina almadluuma midka madluumkaee laga gardaran yahayna yantadiru yani annasafata yani cadaalad buu sugaya cadaalad in loo yani loo garsooro oo cadaalad wixiisa lagu siiyo ayuu madluumkuna raba wa inii anigu axlifu billaahi ilaahay baan ku dhaaran annahu shaniya maa min axadin axad ma jiro taraka ka tegaya shay-an shay lilaahi ilaahay oga tegay caza wajal ilaahay dartii nin wax oga tagaayaa ma jiro uma axasa uu dareemo oo bifaqdihi waxaad ilaahay dartii oga tagtay maba maba yani ma xusuusanaysa wax ka fiican baa ilaahay kuugu bedelayaa haddaad ilaahay dartii shayga oga tagto inaad shayga asaga xusuusato tidhaahdo maxaad shayga isaga daysa lagama yaabo wax ka fiican baaba ilaahay kuugu bedelay waxaad ilahay dartii oga tagtay walam yakun shurayxun muusa ahayn naasixan lilaahi walirasuulihi walikitaabihi faxasbu xukunka yani ilaahay iyo rasuulkiisa iyo kitaabka un keliya xukunka keliya kumuna naseexaynayn wa inamaa kaana naasixan bu a licaamati lmuslimiina wa khaasatihim aylan muslimiinta caamkooda iyo khaaskooda fardi fardi ayuu u naseexayn jiray rawaa axaduhum midkood baa wuxuu wariyey axadu lmuslimiin waa qaala wuxuu yidhi samicanii shurayxun baa imaqle wa ana ashtaki anoo sheeganayo bacda yani maa qamanii wax imurugeli lisadiiqi nin yani lisadiiqi nin aniga rafiiqayga nin saaxiibkaya anoo u sheeganayo arrimo yani xaajooyin iyo aan la murgayo dhibaato ah anoo nin u sheeganayo nin dhibkaana i hayst maxaad igala qaban karanoo leh ayuu maqlay faakhadanii wuu iqabtay buuhi miyadii gacantuu iqabtay wantaxaa bi jaani- jaaniya jaaniban dhinac buu ila xag buu ila tegey waa ila ila fogaa xag buu ila tegey wa qaala wuxuu yidhi yabna akhi walaalkay wiilkiisiio iyaaka adiga iyo waxaan u kala digayaa wa shakwaa ligayr illaahi caza wajal inaad ilaahay kayrkii wax u sheegataan kaaga digaya ilahay kayrkii looma dacwoodo dhibkaana ihaysto dhibkaana lama yidhaahdo fa ina man tashkuu ilayhi qofkaad wax u sheeganayso o u dacwoonayso laa yakhluuka qaali maaha an yakuuna sadiiqan ow caduwan labada unbuu mid yahay ninka aad dhibka u sheeganayso ama waa nin saaxiibkaa oo sadiiqaagi ah ama waa nin cadowgaaga ah fa ama sadiiqu sadiiqi fa tuxsinuhu waad murgin ninka rafiiqaaga saaxiibkaaga haddaad dib u sheegtay culayskaaga waxaanay haysto inuuna waxba ka qaban karina waa laga yaabaa marka murug unbaad ku beeri wuu la murgayaa wa ama alcaduw cadowgina fayashmatu bika wuu kugu farxayaaba de cadowga dhibkaaga wuuba rabaaye nin cadowgaaga haddaad tiraa waxaana ihayst waxaana ihayst de waaba siduu rabay soo maha inay dhibaato kugu dhacdo u rabaa wuu farxaya uma qaala wuxuu yihi shureyx undur fiiri ilaa cayni haadi bal ishaydan fiiri wy tumarada saa uga qaad wa ashaara wuu u ishaaray ilaa ixdaa caynayhi labadiisa indhood mid ka mida qaala wuxuu yihi shureex fawallaahi baan ku dhaartay maa absartu bihaa shaksan walaa dariiqan mundu amsata khamsa casharata sana shan iyo toban sano ruux bini aadana kama arkin waddana kuma arkin ishaan eber bay ahayd shan iyo toban sanay eber ahayd walaakinii anugu maa akhbartu uma sheegin axaddan axad bidaalika ilaa anta adiga mooyaane fii hadi saacati weligeyna qof uma sheeginoo inaan ishaan eber tahayn cid og ma leh ruuxna weligey uma sheegin hadda adiga un baan kuu sheegay axad kaa horreeya oon u sheegay ma jiro amaa samicta miyaada maqal qowlalcabdi saalixi addoonkii wanaagsanaa qowlkiisa nabi yacquub waay inamaa ashkuu basii wa xusnii ila allah inamaa ashkuu waan sheeganayaa basi iyo wa xusni murugtayda iyo tiraayadayda ila allahi ilaahay baan u sheeganaya saas wy nabi yacquub markuu wiilkiisa yuusuf ahaa waaye oo kii dambe haddana yacraa ee binyaamiin la ohan jiray haddana intay wiilashii wadeen haddana laga soo tegey murugtiibaa murug kale ugu darmatay soo ma inamaa ashkuu basii wa xusnii ila allah saasuu yidhi ilaahay baan u sheeganayaa bui axad kale uma sheeganaya ma fajcal ilaaha ilaahay ka yeela caza wajale mashkaaka axadka aad u sheeganayso ilaahay ka dhigo wa maxsanaka qofka aada xaggiisa u murgeysa yacni cinda kulli naa'ibatin markay yacni cinda kulli naa'ibatin masiibo kulligee tanuubuka kugu dhacayso ilaahay xaggiisa un bas murugtaada xag ilaahay ha noqoto waxaad u sheegana ilaahay ha noqoto fainahu akramu mas-uulin wa aqramu madcuwin axad la su-aasha asaga ugu karaamo badan qof la baryana asagaa kuugu dhowaayo yani aqrabu madcuwin waay mid la baryo oo loo yeertana isagaa kuugu dhow ilaahay baa yidhi fa inii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaani waqad ra'aa wuxuu arkay daata yowmin shureex wuxuu arkay daata yowmin maalin rajula nin yas'alu weydiisanaya aakhara nin kale shay-an nin wuxuu arkay nin kale wax ka baryay ni waasi waxba wax noo dhiibta ku hay fa qaala lahu wuxuu ku yidhi yabna akhi walaalkay wiilkiisio man sa'ala insaanan qof bini aadana ninkii weydiista xaajatan dan faqad carada nafsahu naftiisa wuxuu u bandhigay cala riqi addoonnimo markaad qofkan u barya tagto addoonnimo ayaadna maxaayl addoon baad u tahay ninkaad wax weydiisanayso aye addoonnimaad naftaada u bandhigtay fa in qadaahaa hadduu u gudo lahu asaga almas-uula wixii aada warsanaysood ka doonaysay hadduu kuu gudo faqad istaaaye faqad istacbadahu bihaa wuuba addoonsadayba wain raddahu canha hadduu yidhaahdo ma heli karana iyadoo su-aasha awalba dhibaato ahayd haddii haddana lagu yidhahdo ma heli karna ka hor ya hadduu radiyana rajaca kilaahumaa labadii nin kii wax weydiisanaya kii wax la weydiistay labadoodiiba way laabanayaan daliilan ayagoo daliil kii wax la wax su-aalanayena markuu wixi waayo isagoo daliil u soo noqon kii la weydiistayna daliil buu noqoni haadaa bidulli bukli wa haadaa bidulli yani raddi waay ninkii wax la warsaday oo wixii mahayo yidhi muxuu la duloobay bidullil bukli bakhiilnimadee iyuu la duloobay wadaaka midkaan wax baryaayena bidulli raddi wey ma hayo markii la yidhi daadoo miskiina umaad noqonaysa ya marxab asu-aalu mardun wafaqduhaa mowt markii lagu soo celiyena dee waa kaa dulli baa kugu dhacay waa ka fa idaa sa'alta haddii aada weydiisanayso fas'al illah waida stacanta haddaad kaalmo dalbaysana fastacin billah waclam ogow annahu shaniya laa xawla walaa quwata walaa cawna ila billah laa xawla xeelad ma jirto walaa quwata quwad ma jirto walaa cawna kaalmo ma jirto ila billahi ilahay mooyaan waqad waqaca bilkuufati kuufo waxaa ka dhacay daacuunu daacuun fakharaja waxaa baxay sadiiqu nin sadiiqa lishurayxin shurayx nin saaxiib u ahaabaa minhaa kuufo ka cararayo ila najaf magaalada najaf la yidhahdo u cararay ayuu cararay yabtaqii asagoo dalbaya almahraba cararoo min alwabaayi dacuunku ka cararaya magaaladii kuufuu ka baxay markaasuu najaf u cararay fakataba ilayhi shureyx shureyx baa warqad u qoray amaa bacdu faina almawdica makaanka aladii taraktahu aad ka tagtay laa yuqaribu ma dhoweynayo ximaaka geeridaada kuuma soo dhoweynayo walaa yaslubu ma siibayo oo minka xaggaaga ayaamaka cimrigaagana kaama siibayo waina almawdica makaanka aladii sirta ilayhi aada aadayna fii qablati man axad gacantiisuu ku jiraa iyo maamulkiisa laa yucjisu uusa cajis gelinaynin dalabun dalab walaa yafuutu uusa ka tegaynin harabun cararna uusa aan looga fakan karin de wa inaa annaga iyo wa iyaaka adigaas cararay ee najaf tegey la calaa bisaadi malikin yacni boqor gobashiisaan ku sugannahay waaxidin oo keliya waa ilaahay kulliga ana ilaahay maamulkiisu maan ku jirnaa tuu doona xaggu najaf buu kugu dili kuufaad ka carartay soo ma ay wa ina najafa magaalada najaf la yidhaahdo min yacni min dii qudratin axad qudre u saaxiiba xaggiisay ka ahaatay yani ahaa laqariibun waina najafa magaalada najaf laqariibun waxay u dhowdahay min dii qudratin ilaahayga awoodda lebay u dhowdahay najaf hadduu najaf doono haddaad doono inuu ku dilo ma najaf baad ooga fakani maya najaf town baa lagaa soo qabanoo marka ama iyada dhexdeedaaba lagugu dil marka maxaad u carartay buu leeyahy maxaad u carartay wa kaana shureyx wuxuu ahaa ilaa dalika kullihi shaaciran nin shaaciroo gabyaana uu ahaa qariibal maahadi buu ahaa nin yani ma yani qariibal maahad yani xikamtiisa iyo nin la qaatou ahaayo xikmad badan xulwal adaa'i buu ahaa markuu yani wax sheegayo ama wax gudanayo wax bixinayo darsiga uu bixinayo nin hadalkiisa uu macaan yahay buu ahaa dariifalmawduucaat mawduuciisa uu ka hadlayana miduu aada u macaan yahay bu ruwiya canhu waxaa laga wariyey annahu kaana lahu sabiyun wiil buu lahaa shureex uu dhalay fii naxwi lcaashira min cumrihi toban jir buu ahaa wiilku sanadkii tobnaad buu markaa wa kaana sabiyu wuxuu ahaa mu'siran allahaw ciyaartu aada u jeclaa muulican bilacbi bilacbi ciyaartu ku mamanaayo ilmaha hadda isku mid maa qaar baa yani aan la karayno ciyaar jecel soo ma wa ciyaarta ku maman bu faftaqadahu wuu waayey daata yowmin maalin buu waayey faidaa huwa marka wuxuu ogaaday dib ka ogaaday qad taraka lkutaaba inuu maktabkii wax ku baranayo uu ka tegayoo malcaamadii uusaga tegay oo wamala uu tegayo yatafaraju cala alkilaabi asagoo ey duurkaasu ey iska wataa oo isku diraya yatafaraju cala alkilaabi eyduu isku diraya tafaraju macnaa waxa wey markii eyda laisku diraayo oo la eriyan la ortasiinayo ma laisku diraayo iyaga si buu iskaga yidhi falamaa caada markuu soo noqday ila lmanzil gurigii markuu yimid wiilkii sa'alahu wuu weydiiyey aslayta ma tukatay maanta duurkii ma tukatay fa qaala wuxuu ihi laa maya maana tukanin halkaa duurkaasan ka imid fa dacaa wuxuu u yeeray biqirdaasin warqad iyo waqalamin warqad iyo qalin ii keena buy wa kataba ilaa mu'adibihi warqadda ayuu u qoraya ninkii macallinkiisa ahaa ninkii macallinka ahaa iyo yani waaya madrasada wax ugu dhigay yaquulu wuxuu kaasu wuxuu leeyahay wuu qoray taraka salaata liaklubin yascaa laha yabqi lhiraasa maca alquwaati rujasi falaya'tiyanaka qudwatan bisaxiifatin kutibat lahu ka saxiifati lmutalamisi faidaa ataaka fadaarihi bimalaamatin awcidhu mawcidata aladiibi alkayisi waidaa hamamta bidarbatin fabidiratin waidaa balaqta halaasatan laka faxbisi waaclam biannaka maa aatayta fanafsuhu maca maa yujaricunii aczu lanfusi saasuu macalinku ugu qoray taraka salaata salaadii buu ka tegey wiilkaanu liaklubin eybuu oga tegey yascaa laamaantoodha uu la erdayey yuu oga tegey yabqii wuxuu dalbayaa alhiraasha eydaasu isku diraya maca alquwaati rujasi kuwa yacni kuwa xunxunka ah yani duurkaa wareega oo maryaanta ilmahan yani gacanta ka baxay kuwaasuu maanta o dhan la ordayo eyda la bubinaye waay isku diray alquwaat rujas waxaa leeyahay kuwa yani xunxunkaa canug yani wuxuu noqday waa kaa gacanta ka baxay sooma waaka fala ya'tiyanaka wuu kuuna imaanayaa qudwatan berri bisaxiifatin waraaq kutibad lahu yani asaga loo la qoray wey kutibad la qoray lahu ay ka saxiifati lmutalamisi ninkii mutalamiska warqadiisii oo kale wa saxiifatu lmutalamis waxa weeye waa mulo waa mahmaan waa mahmaha maxaa loogu mahmaaha wixii xun oo dhan asalkeeduna waxay ahayd baa layihi nin warqad loo soo qoroo la yidhi ninkaa yani mas-uulka meeshaa kaa ugee warqadda ugee warqadana waxaa ugu qoran ninka markuu kuu yimaado dil kurka ka go marka warqad baad wadataayo ninkaad madaxda utag baa la yidhi warqadan aad wadataa wax ku qorana kama warin saxiifat lmutalamis waay wixii xun oo dhan ba saasaa lagu maamaayo waxaa la yidhaha waa yani yani saxiifat lmutalamisi waay saasaa la yidhahda sida yani qisaska lagu wariyo yani ninkii xasadka ah qisadiisii oo kale nin xasad ahaa jiri jiray baa layidhi xasadku ma fiicne mogtahay nin waxaa jiri jiray baa layidhi nin boqora yani nin riciyada ka mid ahoo ninka boqorka uu iska jecel yahay oo si usoo socdo xafiiskiisa uusoo gelaya lagama celin wuxuu ninkaa ayaa la celin gurigii ugu tegayaa marka qariib buu u yahay oo wuu dhoweeyey oo marka wuu la sheekaystaayo dantiisuu ka furshanaya markasta wuu imaada marka ninkii madaxda wasiiradiisii nin kamid a raggii dawladda ku jiray ah yaa wuxuu xasday ninkaa raciyadoo su toos un ugu soo gelayo ninka boqorka say ugu suurta gashay ninkaas isagoo wax ma magacaana lahayn dawladda meel aan oga jirin inuu iska soo socdo aan ridda laga celinin tii buu xasday marka wuxuu damcay inuu isku diro ninkii raciyadaabuu u yeehi wuxuu yidhi waan ku marti qaadayaa maanta maya ninkii boqorkaabuu horta u tegey wuxuu yidhi ninkaan aada maalin kasta kuu imaado ma og tahay inuu ku caayo wuxuu kuugu imaanayo inuu xumaan kaa sheego umuro oo maxaa jira muxuu sheegay waay wuxuu yidhaha ku boqorku wuu af ur badan yahi lalama fariisan karo afkiisaa uray oo masaasaa jirta ha waxaadna ku ogaan kartaa buu yidhi berri buu kuu soo geli doonaaye markuu kuu imaado kula fariisto saasuu sanka u qabsan doonaaye fiiri saasuu dhihi doona waayahay bal kacbur waan fiirin doonaa markaasuu inta markiiba intuu tagay buu yidhi berri anaad yani martiaad qadada agteedaad ku leeda waan ku marti qaadaya ogow buu ku yidhi kii yani boqorka u tagay ninka inuu ku dira rabi baa dhahayo ninkiibuu utagay wuxuu yidhi waan ku marti qaadaya waayahay buu ninkiibuu intuu u tegey cuntuu marka u kariyey cuntadii marka wuxuu ugu daray qudaartan oo shiirayso toon iyo basal iyo balaayo uga buxiyey geedahan urayoo dhan haddee waa nin kuu yeeray oo ku marti qaaday cuntadiisii baa diidi kartaa wuu cunay marka cuntadii markuu cunay ee u qadeeyey wuu iska soo baxay oo sidii caadi caadada u ahaan jirtay boqorkuu iska aaday xafiiskiisa markuu u tagay la fadhiistay ayuu yihi maanta geeda shir badan baad soo cuntay boqorka amaad ku dhibto ama urkaaga ku dhibtooda markaasuu afka qabsaday waa wixii la sheegayey soomahadi arrinta waa iswaafaqday marka ninkii madaxa uu alele wixii la sheegaya waa run buy soo ma warqad buu u qoray marka warqadan qaado ninka magaalada heble la yidhaahdo yani biisiga ka orad u tag guddoomiyaha magaalada u taga boqorkana waxaa lagu yaqaanay warqadba hadduu qoro caadadu wax kale ma aha waa cadiyo un ninkaa waxa la siiyo un waay wax kale warqad kuma qoro asaga bas waayahay buu yidhi ninkan waa iska lilaahi warqadiisii buu jeebka soo gashaday kii marka waa sugayaa dhexdu meel uu taagtaaganya ninka maxaa ku dhici doonuu leey mogta markuu ka soo baxay buu yihi bal waran maxaad kala soo kulantay boqorki khayr baan kala soo kulmay baa la fariisan jira warqadan uu iisoo qoray wuxuu yidhi ninka hebel uge wax ku qorana kama warrame saasuu yidhi wuui cajaa'ib badan ninkii wuu wayaa wuxuu yidhi ninkii baa dardaradii arrinta aad ku diraysay darajuba kasii qaaday haddaa warqad intii loo qoray cadiyo ninkaa waxa la siiyo wey de boqorna wax weyn buu bixinaya soo ma markaasu wuxuu yidhi walaalo adiga nin boqorka maalin kastaad u tagtahay nina kaama hortahay warqadda anigaysi adigu berri baad u tegaysaa berriba kuu qoraya asagii balaayada ka shaqeynaya ohanay warqadaysi adig markaasuu yii maya maya kuma siinay warqadi war walaalo anigaysi nag waa iska fujin waay waa ku dhegey masaas haa bal warad iska qaado ilaahay suu yeelo warqadii buu la orday marka warqadii buu la orday ninkii guddoomiyahaaba oo la socda warqadda maxaa ku qoran ninkaa markuu kuu yimaado maqaarka ka bixi maqaarka sikale dilmada hataa way kala duwan tahay maqaarka ka bixiyo lafihiisii wixii marqaa intaad kusoo gurtay iika si oo la sii orday warqadii u dhiibay marka bas warqadii buu inta dhigtay dadkiibuu inuu amra markaasuu yii warqada warqadda maxaa ku qoran warqadda waxaa ku qoran inaan ku dilo oo maqaarka kaa bixin inaa lilahi waina markaasu war anigu warqadda iskama lahayn ninkaa hebelayaa loo soo qoray walaalow si si war waxaas ma jira anigu warqadda ninka warqadda kuu keeno maqaarka ka bixi baa layihi ya maasha allah meeshii buu ninka ku dhintay dee maqaarkaa laga bixiyay meeshuu ku dhintay muddo haddii la joogay ninkii boqorka ahaa waa ka ninkii berriba warqadii uu qoray oo yidhi ninka hebel u tago in la diloona warqadda ugu qoray berridii markii la gaaray waa socda haddana waa ka madaxweynihii buu yimi war haye warar waa nabad warqaddii aan ku dhiiba awas oo ninkii ma halkaa kuma dirin markaasu nacam waad ii dirtaye ninkii hebel ahaa baa igu dhegay tab aan iska yahay warqadda aniga isii boqorka adigu mid kalu kuu qoraya adaa markasta u tage marka waa iska kari waaye markaa iska fujin waay warqadda isagaa siiyo waay marka waa boqorkii waa fahmay marka waa fahmay ninkaas inuu nin balaayo ka shaqaynaya ah ko marka markiiba akhbaartiiba la ogaaday oo dee ninka la qalay ee kurkii maqaarka laga bixiyaba kiiba noqdo waa ninkii wasiirkaabu noqdo marka wuxuu yii marka adiga xaaladaadu maxay ahayd yacni marka biilkii baa ninkii warsado wuxuu yidhi sidaasaaba tiraahdaa baa la yidhaahdee oo boqorka afkiisaa uraye maxaa ka jiro markaasuu ihi maya waxaas wax jira maaha weligay ma dhihin maxaad af ku qabsanaysa san ku qabsanaysa maaldeed markaa ila fariisanaysa ninkaasaa sidaa ii sheegay saasuuna yidhi berri san ku qabsan doonaa ku imaade markaasu sidaa maaha yacni madaxweyne sidaas maehe ninkaan maalinkaas iyadahi aan kugu imaanayey waan ku marti qaadi intuu yidhi buu toona iyo basal iga dharjiye wey marka markaan sanka qabsanayo waxaan islahaa buu ihi adiga maanta waaan qudaar uraysaa soo cuntay ee boqorka ha dhibine yani ana maarka adi anba yani urkaas kaaga yaan kaaga ba-ayo saasaan san ka qabsaday ma ogiye adigaa weligaa kuma dhihin buri waa furaysa markaasuu ogaaday ninkaa inuu khaain hawa inuu khaain marxaba marka xasadku waa cajiib waay xasadka marka waxaa la yidhahdaa xasad waa balaayo balaayadiisa waxaa ka mid a cadaaladiisa ninkii xasadnimada sameynaya xumaan asaga unbuu ka bilaabay yii asagii buu ka bilaabay xasadnimada sameeyey asagii baa dilay horta asagii buu dilay marka saxiifat lmutalamis iyo ninkaas warqadda waxa ugu qoran aan ka warramin baa la odhan jiray soo ma markaas mahmaa waxaa looga dhigay yacni nin yacni wixii xun wax xun buu yani wadaa waxa uu ogaan uuna ogeyn way ciribteeda uusa garanaynin waay saxiifat lmutalamis marka berri wuxuu kuula imaan doonaa ninkaa saxiifo oo ka saxiifati lmutalamisi way maxaa yeelay adigaa mas-uuliyadka canugaas inaad waxbarto oo tarbiyeyso oo adigaa mas-uuliyadka marka ade haddaad adigu tarbiyeyn weydo oo duurka uu iska wareeyo wixii dembi a u keeno adigaa beri qiyaama lagu weydiin waayo adaa lagu su-aalaya falan yaatiyanaka qudwatan bisaxiifatin kutibat lahu ka saxiifati lmutalamisi wiil faidaa ataaka hadduu kuu yimaado marka wiilka fadaarih wiilkaas yani fiiriyo hoos u fiiriyo bimulaamatin yani bimalaamatin canaan wiilka canaano ow cidhu wacdi mawcidat aladiibi lkayisi nin adiiba oo caqli badan waanadiisi oo kale waani oo wax tusaale wiilka yani ha iska daaya ciyaartan iyo waxaan iyo cibaadada uu ka tegay iyo waidaa hamamta haddaad hamisa bidarbatin garaac haddaad hamisan oo canug haddii hadduu edeb darro sameeyo waa la garaacay sooma ardaygii haddii aad damacdo inaad garaacdana fa bidiratin yani xawd un ku dhufo xawd dirada yani waa ilmaha usha lagu garaaco soo maha xawdi waidaa balaqta alaaatan saddex haddaad gaartana laka adig faxbisi jooji markaa canuga la edminayo dhowr ulood baa la rabaa in lagu dhufto maogi maantoona in la iska dilo maaha marka xawdio waidaa balaqta alaaatan saddex markaad ku dhufato faxbis buu ka jooji markaas intaa wixii kasii dambeeya dee haddii ilmaha uu ku dhinta xataa waa lagu qabsanaya sharciga laakiin waxa yaroo aan wax dilayn haddaad saddex goor ku dhufato ood ku edbiso yani oka waclam ogow biannaka adigu maa atayta wixii aada la timid maca maa yujaricunii waxaas aniga uu igu xanuujinaye lala qabo adiga yacni edbintaas aada edbinayso iyo xanuujinta aniga uu xanuujinayo tacliin la-aantiisa iyo wanaaggiisa yani wanaag la-aantiisa aan ka murgayo oo igu xanuujinayo fa nafsuhu naftiisa aczul anfusi wey inta naf ana naftiisa baan ugu jeclahay ogow saas isagoo ah haddana waa canug anigu aan dhalayoo fa nafsuhu naftiisu aczul anfusi waay nafafyaalka midda ugu casiisan weeye agtayda radia allahu can ilfaaruuq faaruuq allah ka raadi noqdo cumar binu khadaab falaqad zaana wuu qurxiyey mafriqa alqadaa'i yacni qadaha iyo qaadinimada yacni sheexadeedii wey waa halkaa dhaladeedii afil islaami bilulu'atin buu ku qurxiyey marfaqa meeshaa timaha lagu kala sheexeeya la yidhaha bilulu'atin jawhar karimati acraaqi yacni asalkeedu uu wanaagsan yahay buu ku qurxiyey oo yaa qaali ka dhigay ninkaan sid cumar baa ka dhigay dee sureex marka qaalinimadii halkaa madaxde mada- madaxeeda wuxuu wuxuu saaray sid cumar jawhar buu saaray kariimat alacraab saafiyat ljawhari jawharteedu ay saafi tahay w raa'icat lmujtala aragtideeduna ay qurux badan tahay w waxaba lmuslimiin muslimiinta wuxuu ku dheefiyey oo siiyey misbaaxan faynuus muniiran oo ifayso maa zaaluu aysa ka zuulin xata alyawma yastadiicuuna inay yani yani iftiinsanayaan bisanaa fiqhihi fiqigiisa yani iyo aqoontiisa nuurkeedii lisharcillaahi uu fahmi wa wayahtaduuna ay ku hanuunayaan binuuri fahmihi lisunati rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam wayubaahuuna ay ugu faanayaan bi asaga al umama ummadaha yowma alqiyaamati qiyaamahana ummadaha ugu faanaya qaaligaasoo kale dib la-arkeedi waraxima allaahu shurayxan shureex allaha u naxariisto alqaadiya ahaa faqad aqaama alcadla cadaaladii buu taagay bayna annaasi sittiina caaman lixdan sano ayuu cadaaladii taagay oo dadka kale xukumay qofna muusa dulmin waayo famaa jaara walaa dalama axadan axadna muusa dulmin walaa xaadda kamuna ilanin can xaqin xaqna kamuna ilanin walaa mayaza muusa kala saarin bayna meliki nin boqora iyo wasuuqati nin riciyaana muna kala saarin marka xukunka qaadayo waay ninka boqorka iyo ninka labada khasmaynka isku si unbuu uxukumayo waay ay muusa kala saarin waay radia allahu canhu waardaa maxamed bin siriin ninka la yidhaahdo waa taabiciga labaad oo asaguna aada u cilmiga badan ibnu siriin maa ra'aytu rajulan afqaha fii waracihi walaa awraca fii fiqhihi min moxamed ibnu siriin maa ra'aytu ma arag buu yihi rajulanin afqaha ka faqiihsan oo ka aqoon badan fii waracihi maca waracihi iyo lala qabo walaa awraca ka xalaal miiradnimo badan fii fiqhihi waaye min moxamed ibnu siriin moxamed binu siriin waaye muriqu lcijli ninkaa la yidhaahdo ayaa sidaa yidhi waaye cadama wuu qasday siriinu siriin ninka la yidhaahdo calaa an yastakmila shadra diinihi diintiisa niskeed inuu kamilo siriin waa maxamed aabbihii maxamed binu siriinkan hadda aanu siiradiisa ku jirno aabbihii oo siriin la odhanayay wuxuu u qasday oo cadmay oo u go-aansaday calaa an yastakmila inuu kamilo shadra diini see u kamilayaa aaya bi-an yatasawaja inuu guursado waayo maxaa yeele ninku markuu guursado shaam ma jiruu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam guursanayo ilaa diintiisa niskeed baa u xasilayso ee falyataqi llaaha fi sadri alaakhar niska kale un ilaahay ha kaga baqo ee guurka haddii aada guursato diintaadi nis baa kuu xasilaysa waay bacda an xarara anasun anas ibnu maalik markuu xoreeyey radia allaahu canhu raqabatahu qoortiisa markuu xoreeyey oo moxamed binu siriin aabbihiisoo siriin ah yacni wuxuu ahaa addoon u ahaa anas ibnu maalik waaye anas ibnu maalik baa xoreeyey markaas markuu xoreeyey ayuu marka rabaa inuu yacni guursado waayo wa bacda an qadad markay noqotay xirfatuhu xirfadiisii iyo shaqadiisii tudiru mid shubayso calayhi dushiisa alribxa alwaafira yacni faa'iido aada u fara badan iyo walkhayra alkasiira khayr badan waayo shaqadiisiibu wuxuu ka helay ribix badan iyo xoolo fara badan faqad kaana wuxuu ahaaday naxaasan buu ahaa nin naxaas wuxuu ahaa maahiran aadna yacni maahir u yaqaano yutqinu wuxuu sugayey sanaacata alquduuri dheryaha samayntooda waay nin biraha yaqaanuu ahaayo markaasuu maarta intuu isku dhalaaliya buu dheryo qurqurux badan buu ka yacni ka samaynaya kaasaa laga iibsanaya waqad waqaca ikhtiyaaruhu wuxuu ku dhacay inuu guursaduu doonaya soo maaha ikhtiyaarkiisi iyo doonidiisii wuxuu ku dhacay calaa mawlaatin yacni gabarh addoon ahaan jirtay oo la xoreeyo oo li- liamiiri lmu'miniin usugnaatay abibakr sidiiq radia allaahu canhu gabarh yacni mawlaat liabibakrin u ah abubakar baa xoreeyey waay si abubakr sidiiq gabadha ayuu jeclaaday oo doo- yuu doonay inuu guursado safiyata ayaa la odhan jiray gabadha magaceeda litakuuna inay noqoto zawjatan lahu zawje inay u noqoto waay kaanat safiyatu waxay ahayd jaariyatan gabar bay ahayd fii bawaakiiri shabaabi dhalani- dhallinyaronimada awalkeeda ku sugan gabar yaroo hadda soo baxday bay ahayd wadiicata alweji wejigeedu aada u qurux badan yahay dakiyata alfu'aadi caqlige yacni qalbigeeduna uu caqli badan yahay kariimata shamaa'ili sifaadkeeda iyo yacni waayo siiradeedoo dhanna ay aada u wanaagsan tahay nabiilata alkhasaa'ili khislooyinka ilaahay uu siiyeyna ay aada u waawen yihiin muxababatan la jeclaanayo ilaa kulli man carafaha nin alla ninkii yaqaano oo dhanba waa jecel yahay oo min nisaa'i lmadiinati madiina dumarkeedii ah dumarka reer madiinaad oo dhan baa wada yaqaano oo wada jecel gabadha safiya soo maaha baa la leeyahy laa farqa farqi ma kalale fii daalika dumarkaasi yaqaanay reer madiinaadee aada u jecel bayna shawaabi kuwa yacnii dhallinyarada ah gabdhaha yaryarka ah allawaatii kuwaasoo tarbiduhunna biha yacni ay isku xidhaysay washaaishul yacni washaa-ijul yacni yafaacati dhallinyaronimada xidhiirhkeeda haweenka reer madiinaadee jecel gabadhaas waxaan farqi ka lahayn kuwa yaryarka ahee gabdhaha yaryarka ah oo gabadhaas yacnii ay isku xidhtay ama yacni uu xidhiirku ka dhex dhex mariyey dhallinyaronimada xidhiirhkeedii waay oo dadku markay isku da-yihiin haddee markay isku da-yihiin dee way isla jaan qaadayana wax walbaba ayaga unbaa munaasib isku ah soo maha dhallinyaronimadaas hebel isku da- baan ahaan jirnay oo yacni isku isku dugsi baan ahaan jirnay oo waa isla ciyaari jirnay oo wuu ku leeyahy qofku da-da weeye marka waxa xidhiidhisay waay marka waxaan farqi kala lahayn kuwa dhallinyarada ahoo da-du ay xidhiidhisay iyo dhallinyaronimadu iyo wa bayna almusinaati haweenkii waayeelka ahaa kuwii da-da ahaa allawaatii kuwaasoo kunna ahaayeen yaraynahaa gabadha kuwo u arko sinwan ay masiilan masal inay u tahay lahunna ayaga fii rajaaxati alcaqli xagga caqliga haweenka waaweyn oo dhanna gabadha way jecel yihiin maxay ku jecel yihiin annagayna la mid y- tahay bay leeyihiin fil fi rajaaxati xagga caqliga kuwii dhallinyarada ahaana dee waaba la da-o dee waa kuwii qarnigeeda aha ay yacni kuwii da-deeda aha oo qarnigeeda aha waay kuwii waaweynaana maxay ku jeclaadeen caqligeeda waay ay kunna yaraynahaa way way arkaanoo sinwan inay yahay masiil inay u tahay lahunna ayaga fii rajaaxati alcaqli iyo wa rasaanati yacni suluuki siirada wanaagsan ay gabadha siiradeedu say u wanaagsan tahay iyo dhaqankeeda waay iyo adabteeda waay wa kaanat waxay ahaatay ashadda nisaa'i haweenka midda ugu daran xuban xagga jeceelka lahaa gabadha la jeclaado zawjaatu rasuuli salawaatu ullaahi wasalaamuhu caleyh nebiga haweenkiisi baaba ugu darnaa ummahaatu lmu'miniin walaa siyamaa waxaan masal sii lahayn oo aada u jeclayd gabadha asayidatu caaishata radia allahu canha caaisha weliba aada usii jeclayd taqadama sirin siriin waa dhaqaaqay oo ilaa amiiri lmu'miniin buu u tegey fakhadaba minhu wuxuu ka doonay mawlaatahu gabadhiisii uu xoreeye safiyata la odhan jiray siriin waa u tegaysay abubakaroo gabadhan aan doonaya inaad igu darta buy fabaadara sidiiqu sidiiq waa degdegay radia allahu canhu ilalbaxhi inuu baarayo can diini lkhaadibi ninkaas gabadha soo doonay diintiisa iyo wa khuluqihi dabeecadiisa o kamaa yubaadiru siduu u degdego alabu aabbihii ashafiiqu ee naxariista badnaa alxaani oo yacni naxariisanayey lilbaxsi siduu ugu degdego baaritaan can xaali khaadibi bintihi gabadhiisa ninkii soo doonay siduu u baarayo aabbo yacni gabadhiisa aada u jecel oo shafiiq oo naxariis badan gabadhiisa haddii lasoo doono gabadhii uu aada u jeclaa haddii laga soo doono ninkii gabadha soo doonay waa inuu fiiriyo sidaa miya markii loo yimaado uu warsado waa inuu yidhaahdo bal haddee yacni waanu ku ogaanayaaye waan ka fiirsanaya bal gabadha inaan ku siinayo in kale markaan wuxuu rabaa inuu adiga siiradaada dib u raaco waay sirada sidaa tahay iyo dhaqankaagu siduu yahay iyo aka qofkana waxa keliya oo lagu qiimeeyey waxa weeye waa diintiisa weeye iyo dabeecadiisa waaye ninkaa diintiisa iyo yacni khuluqiisa ka raalli noqotaan buu nabigu leeyahy u guuriya idaa ataakum hadduu idin yimaado man tardawna diinahu wa khuluqah nin aad diintiisa iyo dabeecadiisa raalli ka noqonaysaan hadduu idin idin guuriya fazawijuh u guuriya ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi lardi wa fasaad buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam haddaad saa yeeli weydaan oo qofka noocaasoo kaleeto waa qofkii mutadayinka ahaa ee daaquluq ahaa markuu kuu yimaado haddii aad ku dari weydo qofkii adiga ehelkaaga ahaa cid mas-uulka ka ahayd de gabadhaa hadhow wixii dhibaatohay la kulanta adiga korkaaga wa ad adigaa guurkeedii yani manciye soo ma adaa manciye ay qof munaasabaha u yimid markaasaad mancisay walaa qarwa buu yidhi walaa cajaba wax yaab le ma aha wax lala yaabo maaha sida abubakar inuu gabadhiisa ninkii ka soo doonay gabadhaa safiya oo asagu uu xoreeyey ninkii ka soo doonay inuu siiradiisa dib u raaco diintiisa iyo khuluqiisa uu raadiyo wax lala yaabo maaha faqad kaanad waxay ahayd safiyatu taxtallu mid degtay min nafsi abibakar abibakar naftiisa waxay ka degtay mansilata alwaladi waladka meesha uu dego min abiihi aabbihi uu ka dego canuga aad dhasho meesha uu kaaga yaallo meeshaasoo kale gabadhaasu yani u degtay abubakar wa uma inahaa iyadu bacda dalika kullihi amaanatun ammaanay ahayd owdacaha allahu ilaahay uu wadeeca dhigay fii cunuqihi wa gabadhaas asaga yani addoon u ahayd isagaa xoreeyey marka mas-uuliyaddeedii asagaa qaaday inuu u dooro oo meel munaasaba uu mariyo siduu gabadhiisa ugu doori lahaa dee abubakar mas-uuliyaddaasa saaran famallah wuu tegey yastasqii asagoo yastaqsi asagoo yacni yani raacraacayo axwaala siriin ninkii siriin ahay gabadha soo weydiistay buu yani dib u raadiyeyoo inuu xaaladiisa soo ogaado ashadda alistiqsaa'i yani raacraacid midda ugu taamsan buu yani ugu daran ayuu raacay wey wayatatabacu wuu raacraacayaa siiratahu siiradiisa adaqa tatabuci tatabuc iyo qofkii wixii la fiiriyo oo dib loo raaca midda ugu yacni daqiiqsan waay wa kaana wuxuu ahaaday fii fii daleecati man fii daleecati man sa'alahum canhu dadkii uu weydiiyey ninkaas waxaa ugu horreeyey anas ibnu maalik radi allahu canhu waa ninkii siriin soo xoreeyey adoonka yani sayidka u ahaay isaguna uu addoonka u ahaan jiray anas ibnu maalik buu ka bilaabay fa qaala lahu wuxuu u yidhi anasun anas markuu weydiiyey zawijhaa gabadha u guuri minhu siriin u guuri yaa amiira almu'miniin walaa taksha ha ka cabsani calayhaa gabadha ba'san wax dhiba hooga cabsani famaa caraftuhu famaa caraftuhu ma aana garanin buu yihi ninkaas ilaa saxiixa diini diintiisu inay saxiix tahay radiya alkhuluqi dabeecadiisana laga raalli noqonayo waaye mawfuura almuru'ati muru'adiisa iyo sharaftiisun ay aad taam u tahay waay waa nin xishood badan oo sharaf badan oo yacni mur-ag laho waxyaalaha qaarkood ka heymaysanaya wax walbaba uuna ka dhacaynin diintiisu kaamil ay tahay dabeecadiisuna aad looga raali noqonayo dabeecad wanaagsan wey walaqad irtabadat way xidhantay buu yihi asbaabuhu asbaabtiisa biasbaabi aniga asaga xidhiir baana dhex maray oo waan isbaranay buu leeyahay mundu sabaahu khaalid binu welid khaalid binu welid markuu soo qafaashay laga soo bilaabo fii macrakati cayni ltamri meesha caynu tamri la yahdo yacni dagaalkeedii baa lagu soo qafaashay maca arbaciina ghulaaman afartan bay ahaayeenoo afartan yacni ragoo halkaa laga soo qabsaday bay ahaayeen wa jaa'a bihim ila lmadiinati madiinuu keenay marka khaalid bin welid fa kaana siriin siriin wuxuu ahaaday min nasiibii anaa nasiib u helay buuri anas binu maalik wa kuntu waxaan ahaaday maxduudan bihi mid ku dheefsaday baan noqday buuri waan ku dheefsaday ninkaas nin wanaagsanoo haddee yacni mu'min oo cajiiba ayuu ahaa waafaqa sidiiq sidiiq wuu waafaqay radia allahu canhu calaa taswiiji safiya safiya in loo guuriyo min siriin in loo guuriyo waa ku waafaqay si abubakarna waa ku waafaqay anas buu ku waafaqay wa cazama wuxuu go-aansaday markaas calaa an yabarahaa gabadha inuu baari u noqdo si abubakar weeye inuu gabadha baari u baarinimo sameeyo kamaa yabaru labu aabbo siduu ugu baarinimo sameeyo ashafiiqu naxariis badan ibnatow gabadhiisii alasiirata alkariimata ee wanaagsanayd waay fa aqaama yacni wuu dhigay buu leeyahay abubakar liimlaakihaa gabadha nikaaxeedii xaflan xaflad buu u dhigay xaflad buu markaasi abubakar dhigay oo gabadha nikaaxeedii awo qalla maa dafirat inay ku liibaantaba ay yar tahay bimilihi yani xafladdaasoo kale fataatun gabadh dhallinyaro oo min yani fatayaati lmadiinati madiine gabdhaheedii aw gabadh reer madiinaad oo xafladaasoo kale nikaaxeedii loo dhigayba ma jiro midda uuse abubakar u dhigay gabadha yani mawlaadtiisa ahaydoo yani safiya la odhan jiro faqad shahida waxaa soo xaadiray imlaakaha gabadha nikaaxeedii daa'ifatun jamaaco kabiiratun oo weyn oo min kiraabi saxaabati ayaa yimid wa se abubakar baa maanta gabarh guurinaya oo nikaaxa qaba xaflad dhigayo ajilla u saxaaboo dhan baa imaatay markaas wa kaana fiihim asxaabtaas guurka ka soo qaybgalay ama xafladda nikaaxa yimid waxaa ka mid dhexdooda waxaa ahaaday amaaniyata cashara badriyan sideed iyo toban ehlubeder aha ku jiray wy ragga asxaabta ugu fadli badnaa waa badriyiinta gabadha nikaaxeedaba ay soo fadhiisteen oy ka duceeyeen majliskeedi maxaad u malayn sideed iyo toban ehlubeder wadacaa lahaa gabadha nikaaxeedii waxaa ka duceeyo gabadha u duceeyey kaatibu waxyi rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waxyigiisa ninkii qori jiray ubay ibnu kacab ninkii qaarigaha la yaqaana waay aqra'ukum likitaab illaahi ubay ibnu kacab ku nabigu yidhi waay ubay ibnu kacab baa duceeyey wa ammana calaa ducaa'ihi ducadiisina waxaa aamin yidhi alxaadiruuna dadkii wan wanaagsanaayee meesha fadhiyey waay ehlu bederkii iyo ajilla u saxaaboo dhan muhaajiriin iyo ansaar baa fadhiya meesha waayabahaa wadayabathaa wazayanathaa halaasun wa minhum haati lmu'miniina gabadha waxaa soo dhiib usoo mariyey oo soo wanaajiyey oo wazayanadhaa usoo labisay oo soo qurxiyey intay usoo cilaameenoo soo wanaajiyeenoo wax walba loo soo mariyey halaasun baa usoo yani gabadhii usoo labisay oo minhum haati lmu'miniina ka mid a ridwaanullaahi calayhina xiina waktigii zufad la gelbinayay ilaa zawjiha zawjkeeda markii loo gelbinayay gabadha markii habeenkii la gelbinayana saddex ummahaatulmu'miniinka ka mid aha gabadhaa galbinteedii gacanta ku hayeyoo si fiican usoo hagaajiyey gabadha loosoo lasoo ziineeyey oo lasoo labisay oo casarka ugu qaalisanaa lagu soo shumay oo waa ka haddee arbaa lasoo gelbiyey gabadha waqad kaana wuxuu ahaadee min samaraati hada ziwaaj guurkan asaga ah faa'iidadiisii waxay noqotay ziwaajkii almubaaraki ee barakaysnaa an rusiqa alabawaani labadii isguursatay meesha waa aabbiya hooyadii in lagu irsaaqay ghulaaman wiil baa lagu irsaaqay wiil baa lagu irsaaqay oo sidiisaba yacni gabdhaha markii la guurinayo in xaflad weyn lagu guuriyo oo loo duceeyo dadka ehlu salaaxa ay meesha yimaadaan si ducadooda aqbalay u noqoto saasaa wanaagsan waay saasaa wanaagsan ay maxaa meesha waxaa laga yacni yaa yacni laga yaabaa ama yacni owlo ku ah in yani carug wanaagsan meesha simaar wanaagsan inay meesha ka imaato waay waxaa la iska guursado un hadday noqoto ha la dhalo un keliya wax tari maysa maxaa la dhali balaayo un haddii la dhalo maxay kuu tari dhalmadii ay marka maxaa lagu irsaaqay labadii waalid ghulaaman wiil baa lagu irsaaqay hadaa noqday saara ahaaday weeye bacda ciqdayni labaatan sano bacdigeed ciqdigu casharu siniin baa layidhi tobankiiba waa ciqdi marka laba ciqdi bacdigood laba ciqdi waa labaatan sano bacdigeed oo mina zamaani ka mid a yaa wuxuu noqday calaman calam oo min aclaami taabiciin taabiciinta raggii ugu cilmi badnaabuu ka mid ah maxamed binu sirin waa la yaqaane oo basre iyo dhulkan ciraaq waxaa la yidhaha xasanubasri iyo maxamed binu sirin ba wax la weydiin jiray labada ugu cilmi badnayd waa warajulan buu noqday nin oo min afdaadi lmuslimiina muslimiinta kuwooda fadiga ahoo keliga a waaye huwa huwa asagu maxamed binu siriin wey wiilkaas fatacaalow kaalaya ayuu sheekhu leeyahay nabda aan bilownay qisata xayaati haada taabiciy taabiciga noloshiisa iyo xayaatadiisa aljaliili weyn min awaliha aan ka soo bilownay welidda waa la dhalay maxamed binu siriin lisanatayni baqayata laba sano markay ka hareen min khilaafati amiiri lmu'miniin cusmaan binu cafaan radia allahu canhu sayid cusmaan khilaafadiisii markay laba sano ka dhiman tahay ayuu dhashay wey wa rubiya waa la tarbiyeeyey fii beytin guri baa lagu tarbiyeeyey yatadawacu alwaracu xalaal miirad xalaal miirad waxaa la yidhaha waraca guri uu kasoo yacni kasoo udgeeyo tanawuca waxaa la tanawuca almisku miski baa soo gufaacay baa laydhaha gurigu markii yani intii wax lagu shubo oo yani laqiijiyo uu soo udgeeyaa la yidhahdo qofka wax isku shushubo marka guri xalaalnimironimo iyo waracnimo ay kasoo udgeyso iyo watuqa alla kacabsi ayuu kusoo barbaaray min kulli ruknin uu kasoo udgaayo oo min arkaanihi ka mida guriga rukni kastoo arkaantiisa ka mid a xalaal mirad iyo taqwo ayaa kasoo yani kasoo udgeysa waay gurigaasoo kasoo baxay wiilku walamaa ay facal ghulaamu wiilkii markuu yacni qaangaar u dhowaaday wiilkii alariibu allabiibu wiilkii wanaagsanaa allabiibu oo caqliga badnaa wajada wuu helay masjida rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay masjidkiisii waa madiine yaskharu ee yamtali'u yacni inuu ka buuxsamay bilbaqiyati albaaqiya intii hartay oo min kiraami saxaabati ka mid a iyo wa kibaari taabiciina oo min yani taabiciinta raggoodii waaweynaa markuu wiilkii madaxa soo qaadayo baaliqu usoo dhowaadaybo masjidkiibuu u qasday dee marka inuu wax bartuu doonaya masjidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam waa buuxaa yaa ka buuxo baqiyatu saxaaba asxaabta intoodii noolayd iyo yacni kibaaru taabiciin taabiciinta raggoodii waaweynaa way oo khulafadii iyo kulli soo wada gaaray waay raggoodii waaweynaa way mi yani ragga ayaa ka mid a taabiciintaas iyo yani ka mid iyo asxaabtaas yaa ka mid a min amhaali zayd binu haabit wa anas binu malik wa cumar yani cumraan binu xuseen wa cabdillaahi bni cumara wa cabdillahi bni cabaas wa cabdullaahi binu zubayr wa abi hurayra waa kaa taabiciin raggii asxaabta ajilaa saxaaba iyo raggii waaweynaa oo iyaguna taabiciinta ka mid a fa aqbala calayhim raggaasoo qaabilay iqbaala daami'i mid ooman siduu u qaabilo oo kale cala almawridi alcadbi qof aad oon u hayo meel yacni biyo macaan ay yaallaan hadduu helo see u qaabilaya si kaamil uu uqaabilaya si uu biyaha yani uga dherga soo maaha saasoo kale yani u qaabilay marka asxaabtaas weeye masjidkii yuu qaabilay wanahala wuxuu ka cabay oo min cilmihim cilmigoodii bikitaabillaahi ay yaqaaneen iyo wa fiqhihim fahamkoodii fii diinillaahi ay fahamsanaayeen buu ka cabay wa riwaayatihim buu ka cabay lixadiisi rasuulillaahi ay warinayeen sala allahu calayhi wasalam maabuu ka cabay afcama buuxiyey yacni caqlahu caqligiisii xikmatan iyo wa cilman ka buuxiye markuu ku arooray raggaas raggaasi dee ajila saxaabo cilmiga nabigaba dhaxlay bay ahaayeene waxay la mid yihiin marka meel yacni webi oo lagu aroorayo waa hiladii weyneedu laga cabayey ama darkii laga cabaye kaalinkii laga cabaye weeye marka unbuu ku arooray asxaabtaasoo markaasoo ka qaatay kitaabka ilaahay fahamkiisii diinta ilaahay fahmideedii xadiidka nabiga warintiisii ayuu ka fahmay ilaa qalbigiisii uu buuqsamay xikmatan iyo wa cilman uu ka buxso wa atraca nafsahu naftii sibuu buuxiyey wa atraca nafsahu maabuu ka qaatay atraca nafsahu naftiisi buuxiyeyoo salaaxan iyo wahadyan salaax iyo cibaado iyo taqwo iyo hadyan hanuun ka buuxiyo uma intaqalat ilusratu usradii way guurtay maca fataahaa wiilkeedii alfazi ee keliga ahaa ila lbasrati bay u guureen markuu diinta ilaahay si fiican u fahmaye muddo uu madiino joogay ayay reerkoodii guureen waa reer siriine reer siriin way guureen madiinay ka guureenoo basray u guureen waa ciraaqi ilalbasrati bay u guureen watakhadat haas usradii waxay ka dhigtay ka dhigatay haa oo basro ah lahaa ayada mawdinan meeshii ay degaanka u noqotayna waxay noqotay basro kaanat ilbasratu waxay ahaatay yowma-idin maalinkaas oo maalinka maxamed binu siriin reerkooda usoo guuraye markay usoo wareegayaan weeye madiinatan madiinay ahaatay shaabatan oo cusuboo bikran yani cusub waay magaalo cusuboo mar dhow la degay oo waxaa weeye aada u cajiib la waayo socoto faqad ikhtadaha almuslimuuna muslimiinta ayaa yacni jeexay magaaladaas oo degay fii awaakhiri khilaafati alfaaruuq cumar binu faaruuq khilaafadiisii aakhirkeedii baa la degay radia allahu canhu haddana khilaafadii sayid cusmaan yacni yaa dhammaatay oo khilaafadii sayid cali baa lagu jiraa soo maa markaas yacni waa muddo aan saa usii badnayd bay magaaladu dhisan tahay marka waa magaaladu hor leedahay waana meesha magaalooyinka muslimiinta ugu xoolo badanoo waa ka aada loogu qasdaayay bay ahayd basro wa kaanad waxay ahayd tumailu julla khasaa'is alummati alislaamiyati fi dalika alcasr wa kaanad waxay ahayd magaalada basro tumailu mid suuraysa ayay ahayd waxay soo bandhigaysaa kha- yacni julla khasaa'isi lummati ummadda khasaa'isteedii yacni alislaamiyati fii dalika alcasri kuwii ugu weynaa w sifaadka ugu weynaa basraa laga helaya markaas oo dadkii weynaayoo dhan hadee meeshay joogaan iyo culimmadii aqoonta lahayd iyo meesha yacni halkaa weeye meesha dagaalku u ka socdo furus baa lala dagaalamaya waa meesha ugu xoolo badanoo haniimada iyo waxa dhan la keenaya fa hiya iyadu qaacidatun yacni caskariya qaacidatun yacni saldhig weeye caskariya waa saldhig military weeye a saldhig military bay u tahay militariga saldhigiisi weeye lijiyuushi lmuslimiin muslimiinta ciidamahoodii alqaadiyati duulaya fii sabiili illah waa meesha keliya oo ciidamuhu ka duulayaan ay kusoo noqonayaan oo saldhigga weyna laga hogaaminayo wahiya iyadu haddana markazun markaz weeye oo min maraakisi tacliimi tacliimta yani iyo barashada maraakisteeda ka mid a iyo watawjiihi tawjiihinta la tawjiihiyo wax la baro lidaakhiliina kuwa soo gelaya fii diin illahi ilahay diintiisa soo gelaya oo min ahlilciraaq iyo wafaris aw dadka yani soo islaamayo ee diinta islaamnimada soo gelayana meesha lagu tacliiminayo wax lagu barayo waa basradee xayla dadkii la keeno o dhan halkaasaa la keenayaa wahiya ayadu basro suuratun suurad weeye muuqato lilmujtamaci islaamiy mujtamaca islaamiga ahay u noqotay suurad aljaadi yani aladii yacmalu lidunyaa yani mujtamaca islaamka aljaadi yani aladii kaasoo yacmalu lidunyaahu adduunyadiisa u camalfalaya w mujtamacii islaamigaha aljaadi ee deeqaya aladii kaasoo yacmalu lidunyaahu adduunyadiisa u camalfalaya see ugu camalfalayaa kaannahu yaciishu abadan sida isagoo weligii noolaanayo wa yacmalu liukhrahu aakhiradiisana u camalfalayay kaannahu yamuuta qadan sida isagoo berri dhimanayo marka mujtamaca islaamku saasoo ah diintay fahmeen waay maxaa yani hadalkaani yani waa ikhtibaas oo xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu sheekhu ka soo ikhtibaastay macnuu nabigu uu leeyahay icmal lidunyaaka adduunyadaada u camal falo u shaqaysa kaanaka taciishu abadan sida adoo lagu yihi weligaa ma dhimanaysa wacmal liaakhiratika aakhiradaadana u camal far kaanaka tamuutu qadan sida adigoo berri dhimanayo nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam marka saasaa la rabaa inaad isugu darto oo adduunyadana macaashkaaga inaad ka raadsato yani aakhiradaadina dee aada u camal fasho de aduny aakhira waa inaad midigta ku qabsato adduunyadaadana bidixda ku qabsato marka mujtamaca islaamku saasuu ahaa waktiga asaga waxaa yidhi diinta xaqiiqadeedii bay fahmeen wa salaka wuu qaaday maxamed binu siriin fii xayaatihi noloshiisii aljadiidati ee cusbay fi lbasrati dariiqayni laba dariiq mutawaasiyeyni mutawaasiyeyni oo isla eg oo siman fa jacala wuu yeelay shadran oo min yowmihi lilcilmi iyo walcibaadati wa shadran aakharana lilkasbi iyo watijaarati wa maalinkiisi unbuu qaybinaya nis muxuu siinayaa cilmiga iyo cibaadaduu siinaya niska kalena dee kasab iyo tijaaro maciishadiisii buu raadsanayaayo suuquu aadaya fa kaana wuxuu ahaaday maxamed binu siriin idanbalaja alfajru fajarku markuu iftiimo oo wa ashraqat idunyaa adduunyadu ay iftiinto binuuri rabbiha ay ku iftiinto waagii baa baryay oo qoraxdii baa bad soo tiri hadaa wuu jarmaadayaa ilaa masjidi lbasrati basre masaajidkeedii weynaa ee jaamicaha yucallimu asagoo baranayo cilmiga oo isagoo barayo wa yatacallamu asagoo baranayo gelinkaa horeo dhan yacni wax cilmiguu yacni siiyey oo markaasuu marna asagu wax baranaya oo kitaabku gel yacni dhegaysanaya xilqadii uu ku jira ama asaga akrinayaba xataa idartafaca nahaaru maalinku markuu kor noqdo oo harki la gaaro madaa wuu tegayaa min almasjidi buu ka tegayaa ila suuqi suuquu tegayaa yabiicu wayashtari markaasuu beec iyo shiro bilaabaya fa idaa jaaa alleylu habeenkii markuu yimaado oo wa arkhaa uu raariciyo habeenku uu raariciyo calal kowni koonka uu ku raariciyo suduulahu farqihiisa habeenkii yaa madowgiisii iyo mugdigiisii buu koonka kusii daaya daahyo sidaa loo laalaadiya marka u malaynaysa koonku markuu yacni uu raariciyo habeenku mugdigiisa uu ku raariciyo safa wuu istaagayaa fii mixraabi beyti gurigiisa mixraabkiisuu istaagaya meeshii uu yacni makaano tukadka ka dhigtay ee salligiisa u yaallo meeshaasuu istaagaya salaad buu istaagaya wanxanaa yacni wanxanaa bisulbihi dhabarkiisa ayuu taagayaa calaa ajzaa'i lqur'aani qur'aanka jusaskiisa u akrinaya habeenkiina u taaganya wa bakaa wuu ooyayaa min khashyati araxmaani buu la ooyayaa ilaahay raxmaan yani cabsidiisa bidumuuci caynayhi labadiisa indhood baa ilmaynaya iyo wa qalbihi qalbigiisa wa habeenkiina waa saasoo cibaaduu u taagan yahay wa maalinkiina labadaa qaybood buu waktigiisa ka dhigay wa xataa yushfiqa calayhi ehlu ehelkiisa ilaa ay u naxariis dalbaanoo iyo wa jiraanhu dariskiisii aladnuuna ee u dhowaa aladnowna ee u dhowaa waa limaa yasmacuunahu waxay maqlayaanoo min xaniinihi dhawaaqiisa iyo oohintiisa alladii kaasoo yuqadicu goynayo niyaada alquluubi quluubta xididaheedaba jaray habeenkii markuu taagan yahay qur-aanka akrinayo oohintiisa keliya baa yaadan la jiifa kelinba oo qalbiga xididihiisa ku dilaacinay wa kaana wuxuu ahaa wahuwa asagu yaduufu bisuuqi suuqa ayuu soconayaa fi nahaari maalinkii lilbeyci washiraa wa kaana wuxuu ahaaday walxaal huwa asagu yaduufu bisuuqi suuqa uu marayo lilbeyci iyo washiraa'i uu marayo laa yaftau mid aan ka noogeyni yudakiru naasa dadka inuu xusuusinayo laa yaftau kama zuulayo yudakiru naasa dadka inuu xusuusinayo bilaakhirati aakhirada wa yubasiruhum uu tusinayo bidunyaa adduunyada suuqiibuu marayaa oo wuu ganacsanayaa maca daalika dadkiibuu aakhirada xusuusinaya adduunyada xaqiiqadeeduu dadka fahamsiinaya u sheegaya oo dacwadiibuu ku dhex wadaa wa yurshiduhum dadkiibuu hanuuninayaa ilaa maa yuqaribuhum ila allah ilaahay wax u dhoweynayo ayuu dadka xusuusinaya oo dadka ahludiinka waxaa rabaa dadka inay dheehaan oo suuqa xataa la galaano si yacni aakhiradooda ay u xusuusinayaan marka wax la gadanayo beeca yacni waxyaalaha waxyaalaha beeca faasiska ku aiyo waxyaalaha qofka suuqa dhexdiisa ka dhadhacay oo laqwiga iyo waxaasoo dhan inay nahiyaan baa la doonaya suuqaa ku jiraan oy dadka u sheegaan haka inay adduunyada keliya un iska raadsadaan maaha markay suuqa ku jiraan wayafsilu wuu kala bixinayaa dadkii fii maa yasjuru baynahum dhexdooda wixii dhaco oo min khilaafin khilaaf o wixii dadka suuqa isku qabtaanna asaga unbaa kala xugminaya wa kaana wuxuu ahaaday yudrifuhum dadka yacni wuxuu siinayaa bayna alxiini iyo walxiini muddo iyo muddo inta udhaxayso bilmulxati wax macaan waa sheeko iyo qisooyin macaan buu dadka u sheegaya suuqa ugu sheegaya allatii taasoo yani yani mulaxaas yani xikmooyinkaas iyo qisaskaas macaano tamsaxu masaxaysa alhama murugtii can nufuusihim naftoodii almakduurati wa dadkii wada murugsanaay ee dhibaataysnaa ee suuqaas iyo waxa iyo nin walba xabuu la kurbaysanyahay moogtahay dadkii buu marka kurbadiiba ka qaadayaayo yani waxaan qisooyinka wanaagsan iyo cajiibkan iyo wacdigan